waxaa jirta colaada hadda kasoo cosboonaatay agagaarka degmada baardheere muxuu ahaa waxaa jiray yaan dhaweyto nimankan al-shabaabka ayaa waxay sameeyeen dad masaakiina oo reebaadiye ah ayay waxay ka kaxaysteen xoolihii ay haysteen arigii iyo muxuu ahaa wax allaabay odayaashii guryaha lahana way xirxireen sababtana kolley lama garanayo waxaa aaday oo ka dhiidiyey ciidamadii dawladda ee baardheere joogay ciidamadii dawladda federaalka soomaaliya ayaa ayaa halkaasi gaaray ayaga oo dadkii shacabka ay usoo cawdeen ma garan waa hagaag halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo khasaaro labada dhinacba jaaray oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dawladda laba nin ayaa ka dhimatay dhinaca kaleetana waxaa naloo sheegay in toban iyo dhowr qof ay ka dhimatay marka haddana xaaladdu way fiican tahay hadda dagaal oo socda ma jiraan dagaalkan wuxuu ka dhacay tuulo la dhaho daar macalin oo aagii ay muxuu ahaa ku dhibaateenayeen